markabkan oo ay saarnaayeen xoolo u badan ariga ayaa ku rogmaday xilli uu marayay marinka muhiimka ah ee baabul mandab muuqaal laga soo duubay halka uu ku rogmaday markabkan ayaa lagu arki karaa iyadoo hoolihii ay ku daateen badda looga soo samatabixinayo doomo yaryar wararka ayaa tilmaamaya in markabkan uu rogmaday ku wajahnaa mid ka mida waddamada ay degaan carabta si rasmi ah looma oga waddanka uu sida gaarka ugu socday waxaana sidoo kale la ogeyn halka rasmiga uu ka sharcday markabkan inkastoo maraakiibta xoolaha ka qaada soomaaliya ay ka rartaan magaalooyinka berbera iyo boosaaso halkaasi oo ay ku yaalaan dekedo waaweyn